subax wanaagsan dhegeystayaal goordhow ciyaarihii xalay dhacay ee koobka horyaalada yurub ayaad maqli doontaan marka horese bariga dhexe madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan iyo amiirka dalka qatar amiir tamiim bin xamed altani ayaa lagu wadaa in ay maanta ku kulmaan magaalada ankara ee xarunta dalka turkiga labada hogaamiye ee xulafada ah ayaa weli baadagoob ugu jira xal uhelidda khilaafka u dhexeeya qatar iyo dalalka kale ee khaliijka ee uu hogaamiyey sacuudiga warbixintan waxaa qaahira inooga soo diray waryaheena xuseen saxnuuni
madaxtooyada dalka turkiga ayaa sheegtay booqashada amiir tamiim bin xamed al athani inuu yahay mid ahmiyad gaar ah u leh labada dal islamarkaasina ay ka wada hadlayaan arrimo dhowr ah xoojinta xiriirka labada dal xiisadaha ka jira bariga dhexe iyo arrimo kale oo caalami ah ayay ka wada hadlayaan madaxweyne ordogan iyo amiirka qatar ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi turkiga inkastoo madaxtooyada dalkaasi aysan si toosa u sheegin in xiisada khaliijka looga hadlayo kulanka ay yeelanayaan madaxweyne ordogan iyo amiir tamiim ayaa haddana waxaa la rumaysan yahay in wadahadaladooda ay ku jiraan arrimihii ugu dambeeyey ee xiisada khaliijka booqashada amiir tamiim bin xamed al athani amiirka dalkaasi qatar ayaa kusoo beegmaysa xili ra-iisul wasaaraha xukuumadda kuweyt uu booqasho ku joogo dalkaasi turkiga dowladda kuweyt ayaa bilihii ugu dambeeyey laba laabtay dadaalada ay ku doonayso in lagu dhammeeyo xiisadda cakiran ee u dhexaysa dowladda qatar iyo dowladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada sacuudi arabiya xeelleerayaasha bariga dhexe ayaa sheegaya booqashada amiirka dowladda qatar maanta uu ku tegayo dalkaasi inay imaanayso xili xukuumadda dooxa ay la daalaadhacayso culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah oo kaga yimid go-doomidda dowladaha isbahaysiga oo ka soo wareegtay muddo boqol maalmood ah arrimahan ayaa imaanaya xili laba maalin ka hor wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka qatar iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga carabta hadallo ad adag ay isku weedaarsadeen shirka caadiga ahaa ee ururka jaamacadda carabta oo ka dhacay magaalada kaahira dowladaha isbahaysiga carabta ayaa weli ku adkaysanaya in dowladda qatar ay fuliso qodobada ay u soo jeediyeen xili xukuumadda dooxa ay muujisay wadahadallo aan shuruudo ku xirnayn haddaba shaah caydiid abuukar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey waxa ay ku soo kordhin karto xiisadda khaliijka wadahadallada maanta ay ku yeelanayaan magaalada ankara amiirka dalkaasi qatar iyo madaxweynaha dowladda turkiga runtii waxaad moodaa saddex arrimood ayay salka ku haysaa arrinta koobaadi waxa weeyaan waxaad moodaa inuu boqorku fariin u dirayo nimanka kale xulafada uu sacuudigu hogaaminayo fariintaasoo ku salaysan inuu kalsooni buuxa ku qabo xukunkiisa iyo boqortooyadiisa iyadoo in badan ama marar badan wakaaladaha iclaamka dowladahaasi ay aada u shaacineen inay dhici karo afgembi uu sababo uga bixi layahay dalka ay tahay baqashow ka qabo in xukunka laga qaado sidii ku dhacday awogii kun sagaal boqol labayo toddobaatankii iyo sidoo kale awogii aabihii odaygii boqorkii boqorkan ka horreeyey shan iyo sagaashankii sidii ku dhacday oo kale marka fariinta koobaadu meesha arrintan ay la xidhiidhaa waxay tahay fariin buu diraya kalsooni buuxan ku qabo xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo boqortooyadiisa arrinta labaad ee meesha muhiimkaa waxay la xidhiidhaa xoojinta xidhiirka labada dal ee turkiga iyo qatar oo muddadii ugu dambeysay aada usii xoogeysatay iyadoo la sheegayo ciidan toban kun ilaa soddon kun oo askariinta udhexayso turkiyana inay joogaan gudaha dalka qatar marka waxaad moodaa inuu fariin labaad oo la xidhiidha mugga istaraatiijiyada labada dal iyo dhaqaalaha siyaasadda labada dal qatar iyo dowladda turkiga arrinta saddexaad ee meesha muhiimka iyada meesha taallaa waxa weeyaan boqorku markuu ka baxo dalka turkiga wuxuu dhaafi doonaa xagga iyo baarliin oo waxaa jira xurguguf xoogaa ka dhexaysay labada dal turkiga iyo jarmalka sida muuqato waxa ay tahay inuu labada dhinac xurguguftooda yareeyo isagoo fariimo kale xaaladejin ah iyo isku soo dhoweyn ah isagoo u kala qaaday labada dhinac saddex bilood ka hor ayay ahayd markii dowladaha masar sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo baxrayn xiriirka ay u jareen dowladda qatar islamarkaasina ay ku soo rogeen go-doon dhinacyada dhulka hawada iyo badda dowladaha isbahaysiga carabta ayaa xukuumadda dooxa ku eedeeyey inay maalgeliso kooxaha argagixisada inkastoo mas-uuliyiinta dalkaasi qatar si weyn ay u beeniyeen eedeymahaasi xuseen saxnuuni v o a kahira